haweenkan oo ah kuwa dhulka xaaqa ee u shaqeeya maamulka magaalada mandheera ee hoostaga gumaysiga dowladda kenya ayaa banaanbax ballaaran ka dhigay wadooyinka magaalada mandheera iyagoo ka cabanaya maamulka maqaarsaarka ee halkaasi keensatay dowladda kenya kaasoo muddo shan bilood ah siinin xuquuqda ay ku lahaayeen haweenkan oo ah kuwa da- islamarkaana wata qalabkii ay wadooyinku xaaqayeen ayay kasoo muuqdeen shaashadaha warbaahinada iyagoo ka muuqata duruuf qaar ka mid a haweenka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu ku hayo maamulka maqaarsaarka ee gumaysiga wakiilka uga ah dowladda kenya ayay sheegeen in lagu dhahay haddii warka aad badisa in laga eryanayo shaqada waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas aan bixaynaa shan bilood oo lacag aan naga mara markaan hadallana waxaa laleeyahay shaqadaa lidinka bixinaya waaba nala guumaysanahaa haddaad dacwoonaysiin dacwood haddii kale ka- socod yaa idan qortay jeesjeesaa nalooga baxay Lama- waaba shan biloodaan aan shaqaynayne waxna ma haysanne maxaan samaynaynaa marka agoomaa ku jira waayeelaa ku jira ya maxaan samaynaynaa guri dukaamihii waa nagala joojiyey meeshaan wax ka qaadanayni El- markaa maxaan samaynaa nin walbaa kugu dhaqan kaani hana siim lacag tahay arma qaada waa laydinka yeeli maa shan bilood laydin shan bilood antaan ku soconnaa shan bilood antaan ku soconnaa dukaamihii wax nagala ka qaadanayna rubaxi waa ka qaadanaynay jid waa la xiray dacwaa nagu socota gacantaana keenaa nagale waa masaakiin intaana dhulka xaaqaysa nin waxa haysta shaafu magala nin waxa haysta xaal maxaaqa nin waxa haysta meesha maxaaqaweyna intaana dhulka xaaqaysa masaakiinna waa ma maqlaysaa dawlad dad cunays dawlad dad cunays madax dad cunays aan u shaqaynaynaa aan u shaqaynaynaa argolom aan u shaqaynaynaa mise dawlad aan u shaqaynaynaa sidaa loo shaqaynaysaa maaha dawlad dad cunaysaa waaye dad baan la kulmay lacagtayna waa la jaray Ha- ee, lix bilood markay naga maqan tahay hal bilaa noola soo gelina haddaan shan biloodaan ku leenahay wax xisaab ma yeelaan waa maadkeed iyo korka maqaynaa inaan saddex sano qabnaa meelaan ku maqaynaa maamulka maqaarsaarka ee soo carbeysatay dowladda kenya ee ka jira dhulka n f d ayaa dhibaato ku haya bulshada mararka qaar ay dhacdo ciddii warkeeda diiday ay u gacan geliyaan dowladda kenya